والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal waa subax arbaca taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose xildhibaan ka tirsan maamulka ridada koonfur galbeed ayaa ku eedeeyey murtad lafta gareen inuu horinayo dagaalla beeleedyo ka dhacay deegaanada uu ka arrimayo maamulkaas wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo mashaariicda guulaystay ee laga hirgeliyey wilaayadaas dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale ku celisay inay ka go-an tahay qaadashada badda soomaaliya askari toobadkeenah ayaa lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ee galgaduud ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya diyaaradaha maamulka sahiyuuniyadda yuhuudda ayaa duqeyn ku dilay sargaal sare oo ka tirsanaa dowladda shiicada iiraan جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waxaad dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee xerada ceel mashruuc ee degmada qansaxa dheere ee wilaayada baay waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee deegaanka buur colow oo ah deegaan hoostaga degmada baraawe oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayadaas xildhibaan ka tirsan maamulka ridada koonfur galbeed ayaa ku eedeeyey murtad lafta gareen inuu horinayo dagaalla beeleedyo ka dhacay deegaanada uu ka arrimayo maamulkaas faahfaahinta warbixintan waa kan cabdiqani maxamed murtad maxamed abuukar oo ka mid ah xildhibaanada kooxda ridada soomaaliya ayaa maamulka ridada ee isku magacaabay koonfur galbeed ku eedeeyey inuu horinayo dagaalbeeleedyada ka dhacaya deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi murtadkan oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ayaa sidoo kale sheegay in maamulka murtad lafta gareen uu caburin iyo gaboodfallo ku hayo bulshada ku nool goobaha uu kaga sugan yahay gobolada dhaca koonfur galbeed ee dalka soomaaliya maalmihii ugu dambeeyey iyo bilooyinka ugu dambeeyeyba waxaaba socday isku dir beelihii iyo in abaabul beelihii laisku abaabulo dagaalo beelada ay ka dhacaan guud ahaan inta ugu badan koonfur galbeed degmooyinkeeda toban ku dhawaad ay dagaalo ay ka dhaceen taas ooy sababteedu leedahay ay ugu weyn ay tahay dee sharci darada meesha maamulka uu ku joogo maamulka hadduu sharci waayo oo kalsoonidii iyo waktigii loo ayimay in uu meeshaas maamul uu ka dhammaaday wuxuu isku dayaa inuu xooq iyo si kale uu ku joogo marka taasaa waxay sababtay inuu bulshadii ku dhibaatay oo isku tiro si iyagu kursiga usii joogaan marka muddooyinka ugu dambeysay dee qalalaasi iyo dhibaatooyinka dhacay berdaa ugu dambeysay waa la socdaan maamulka lagula xisaabtamo gabaadfalada uu kula kacayo dadka bulshada meelahaas ku nool oo koonfur galbeed iyo degmooyinka dadku ay dhiban yihiin waa la caburiyey diyaaradii baa loo diiday ma socon karaan maamulkan xabasho kalkaalka ayaa dhibaatooyin ba-an ku haya shacabka ku nool deegaanada uu ka arrimiyo isagoona bulshada dhexdeeda ku horiyey dagaal beeleedyo uu dhiig badan ku daatay kuwaas oo qaarkood ka dhacay degmooyinka diinsoor iyo wallaweyn tan iyo markii muddo kororsiga uu samaystay murtad cabdicasiis lafta gareen madaxa maamulka ridada koonfur galbeed ayaa waajahayay cadaadisyo siyaasadeed iyadoona markii laga soo tago dagaal beeleedyada uu horinayo maamulkan maleeshiyaadkooda marar badan dagaallo askar iyo saraakiil ay isaga dileen ku dhex maray degmooyinka bardaale qoryooley iyo buulamareer ee shabeellada hoose iyo baay mahadsanid cabdiqani wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo mashaariicda guulaysta ee laga hirgeliyey wilaayadaas faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya bashiir muxiidiin abu ayman xilli muddooyinkii lasoo dhaafay waxqabad xooggan iyo mashaariic arrimaha bulshada ah ay si weyn kaga soconayeen degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose islamarkaana dhinacyo kala duwan uu maamulka wilaayada uu horumaro ka sameeyey ayuu waaliga wilaayada jubbada hoose markii ugu horreysay waraysi gaarha uu siiyey idaacadda islaamiga ee andalus kaas uu kaga warbixinayo waxyaabihii u qabsoomay maamulka kadib saddex bilood oo u go'day markii la gaaryeelay sheekh axmed abuyoonis ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadlay waxqabadkii ay samaysay wilaayada laga soo bilaabo bartamihii bishii ramadaan ilaa saacadihii lasoo dhaafay haddaba maxay ahaayeen wixii ugu horreysay ay u istaagtay wilaayada jubbada hoose inay hirgeliso waxay ahaayeen wixii ugu horreeyey oo aan u istaagnay wixii allaah subxaanahu wa tacaalaa nagu waajibiyey oo lanaga raba inaan u istaagno umaradeenna ay nagu ogaayeen inaan shaqadaas aan gudano taas oo ah dadka in rabbihii abuuray oo la baro ay bartaan addooman ilaahina ay u noqdaan allahoodana ku xirinaadaan oo u cibaadaystaan qaala tacaala wamaa khalaqatu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun wa qowluhu tacaala walaqad bacanaa fi kulli ummatin rasuulan an icbudu llaha wajtanibu daaguut dee sidaas oo aayaadka ilaahay subxaana watacala oo caddaynayo shaqadaas baan u istaagnay annaga oo fulinayno qowlka allah subxaana wa tacaala wuxuu sheegay waaliga in durbe ay bilaabeen kulamo tawjiihaad lagu siinayay wilaadda degmooyinka wilaayada iyo makaatiibtooda si loo horumariyo howlaha ay u taagan yihiin maamulada islaamiga ah wuxuu tusaale u soo qaatay sheekh abuyoonis howlihii makaatiibta tacliinta dacwada xisbada iyo caafimaadka ay ka fuliyeen wilaayada taasoo lagu dardargelinaya shaqooyinkooda waaliga wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose mar aan wax ka weydiinay ilaa hadda mashaariicda ay u istaageen wilaayada iyo waxaa kaga hirgelay waxyaabaha noo qabsoomay waxaa ka mid ah in aan u sameynay deegaanadii oo webiga maraayay biixirayn aan u sameynay maadaama dhibaato badan iyo wax badan ay ku qabeen ilaahayna waa noo suurogeliyey bifadlillaahi wa binicmatihi waxaa kale kamid ah walaalaal inaan sameynay dadkii oo beeraha iyo tacbanayay in aan wacyigelino oo aan ku wacyigelinay in ay tacbadaan beerahooda ay waxana ka soo saartaan horumarin iyo qurshana ay la imaadaan walaayadana ay garab istaagsan tahay oo mogtahay garab iyo gaashaan ay u tahay allah subxaana wa tacaalana wuxuu leeyahay wabtaqi fiimaa aataaka allaahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunyaa waxaa kale ka mid a walaal waxyaabaha noo suurtagelay in dadkii ganacsatada ahaa ayagana la dhiirigeliyo sidii uu ganacsigooda iyo horumarintiis iyo qorshahaas ay ugu dadaali lahaayeen waxaa kale ka mid a mashaariic oo aan rabno inaan qabano ilaahay waxaa weydiisanaynaa in noo suurtageliyo waxyaabahaas aan qorsheynay sidii oo aan ugu talagalnina ilahay noogu suurgeliyo jazaka allahu khayran hadalka sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa imaanaya iyadoo isbeddel weyn oo dhinacyada dacwada tacliinta kobaca adeegyada faridda macruufka iyo reebidda munkarka iyo kobcinta garaadka bulshada laga dareemayo degmooyinka iyo deegaanada jubbada hoose tan iyo markii loo taagay wilaayadan mahadsanid bashiir dowladda xabishada etoobiya ayaa mar kale ku celisa inay ka go-an tahay qaadashada badda soomaaliya sida warbixintan uu ku faahfaahinaya xaaris cabdulqaadir wasiirka gaadiidka ee lojistikada dowladda xabashada etoobiya alee mosima ayaa hadal uu maalintii shalay ka horjeeday xildhibaanada baarlamaanka etoobiya ku sheegay in ay ka dhabeyn doonaan heshiiskii ala galeen muuse biixi bilowgii sanadkan aleem oo ka warbixinaya waxaa wasaaraddiis u qabsoomay sagaalkii bilood ee u dambeeyey waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday ahmiyadda uu ugu fadhiyo heshiiska uu ra-iisul wasaarahooda la galay somalilan isagoo carabka ku adkeeyey inay xaq u leeyihiin helidda badda iyo kheyraadka soomaaliya በዚህ በተጨማሪ ሀገራችን የባህር በር የምታገኝበትን የመግባቢያ ስምምነት ከሶማሌላንድ ጋር በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን waddankeenu waxa uu heshiis is-afgarad ah la saxiixday somalilan kaas oo uu u maray ra-iisul wasaareheena tani waxay mid dhab ah ka dhigi doontaa rabitaanka etoobiya ee ah helitaanka mirinbadeed iyo ballaarinta marinada badiilka ah ee badda wuxuuna sidoo kale arrinkan dhalin doonaa isbeddello aasaasi ah oo xagga waxqabadkeenna lojistikada ah iyo in uu furmo bog cusub oo iskaashi ah arrinkan wuxuu ahamiyad weyn u leeyahay isku xidhka gudaha geeska afrika
xukuumadda adis ababa ayaa tan iyo bilowgii sanadkan labada kun iyo afar labaatan waxay dadaal dheer ugu jirtaa sidii ay u xaqiijin lahayd helitaanka qayb ka mid a biyaha badda soomaaliya inkastoo mowqifka bulshada soomaaliyeed uu leeyahay mid ay u dhan yihiin dhallinyaro iyo waayeelo mujaahidiinta hubka u qaaday difaaca diinta iyo dalka iyo dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan kuwaasoo dhammaantoodba wacad ku mara in aysan xitaa ka gurgurtami doonin taako ka mid ah badda iyo bariga taa beddelkeedana ay diyaar u yihiin la xisaabtanay la galaan cadowga soo dameeciyay baddooda iyo kheyraadkooda mahadsanid xaaris askari toobadkeenna ayaa lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya waxaa sii badanaya qolqolka askarta taa'ibiinta ah ee soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya kuwaasi oo soo faarujinaya safafka cadowga allaha islamarkaana isku soo dhiibaya ciidamada mujaahidiinta cabduqaadir cali cabdulaahi waa askari toobadkeen ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda dhidada oo isku soo dhiibay mujaahidiinta kaasi oo isagoo toobadkeen ah lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda wuxuu maleeshiyaadka murtadiinta ka soo raacay magaalada kismaayo isagoona ka tirsanaa muddo ka badan hal sano wuxuu ka mid ahaa maleeshiyaad murtadiin ah oo tababar loogu qaaday dalka masar halkaasoo uu joogay muddo saddex bilood ah in badan oo ku sugnaa farimaha dagaalka isagoo duulaan ku ah shareecada islaamka wuxuu taa'ibkaani garwaaqsaday inuu khalad ku sugan yahay kana toobadkeeno falkaasi uu ku dhacay ee gaalnimada ahaa markii toobada loo qabtay kadib ayuu toobadkeena cabduqaadir ka warbixiyey sida uu ugu biiray safka cadowga iyo xaaladaha uu soo maray intii uu ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada isagoona fariin u diray dhallinyarada lagu khaldayo safka gaala raacnimada ah waxaanuu magacee ah cabdiqaadir cali cabdulaahi sheeqay oo ka imaaday oo burjeed oo walaalaha islaamiga oo isku soo dhiibay meeshii kuwaa ugu biiray waa aheyd aan kusoo raacay oo magaalada oo kusmaayo marka muqdisho ala ii keena marka muqdisho labaatan ishaan joogay labaatan isha ka bacdina waxaa la igeeyay wadanka masar ah oo saddex bilood tababaraan ku jiray ka bacdi markii aan soo dhamaystay waa soo laabtay waxaa la ii keenay xirada nanac ka bacdina hubkiaana siiyaan magaaladaan kusoo baxnay furmiyaan soo aadnay meeshii iiku ahaada oo furanta aan soo aaday daarunimo a ahayd ka bacdina waa isku socnay ba ilaa waxaan tagnay oo budbud ah markii furamaha la galaayo oo oosweyn jabka ka dhacayaan soo laabanay magaalada muqdishoyaan soo galna waa soo baxay waxaan imaaday meel dhahaan oo maxaas ah yaa in labaatan ishaan soo joogay kabacdi waa soo baxay waxay i keeneen guriceel oo dan oo aan kusoo baxay oo furmahooda oo jaaw meel dhahaan iyo meer burjiid dhahaan hadda socodka ugu dambeeyay aan kusoo tagay oo walaalaha muslimiinta aan la soo xiriiray inaa toobakeeno ilaahay dartiis ah ayaan ugu soo tagay markii koow aad ciidanka aa ku biiraysid waxaa lagu leeyahay shan boqol doolara diyaar ah ciidankii kale waa ku lacag badnaanaysiin marka waa ciidanka soo gal aan markii koow hadda nafsadii aan soo galay waxaa la dhahay shan boqol doolara ayaa bil kasta la iidin siinaa waxaa la danama oo isbishal aad tihiin meeshii waxweyn ku sugeynaba waxay noqotaba labadii boqol marka kuwii kale oo walaalaha iga dambeeyay oo shacabka ah marka waxaa leeyahay inay oo meel dowlad joogto ay ku dhowaanan markoo dalkooda iyo diintooda walaalahooda muslimiinta inay ku dhex jiraan meel faa'iido ee ma lahan wax oo natiijo oo meesa jirtaba ma lahan naa ku dhuntama ogi wax toosnaan ma jirta askariga toobadkeenka ah ee ka soo baxay safka murtadiinta ayaa qayb ka noqonaya askarta soo faarujinaysa saldhigyada gaalada ee soo gaaraya deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya mahadsanid marwan ugu dambeyntiina diyaaradaha maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa duqeyn ku dilay sargaal sare oo ka tirsanaa dowladda shiicada iiraan yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya duqeyn ay diyaaradaha yahuuddu ka geysteen gobolka xalab ee dhaca waqooyiga dalka suuriya ayaa geysatay khasaaro nafeed oo gaaray maleeshiyaadka shiicada iiraan ee ka garab dagaalama nidaamka nusiriyada ee uu hogaamiyo dhiigyacabka lagu magacaabo bishaar al asad silsilado duqeymo ah oo ka dhacay deegaano lagu magacaabo xayaan oo ku beegan waqooyi galbeed xalab ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xoogo dheeri ah oo soo baxaya ayaana tilmaamaya in dadka ku dhintay duqeymahaasi uu ka mid yahay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka iiraan shabakad warbaahineed oo lagu magacaabo ambao dhalaba oo ka howlgasho dalka iiraan aadna ugu dhow xukuumadda ayaa baahisay in duqeymo habeenkii isniinta soo gelaysay ka dhacay dalka suuriya ay ku dhinteen toddobiyo toban ruux oo uu ka mid ahaa dadka ku dhintay sarkaal sare oo ka tirsan ilaalada kacaanka iiraan mas-uulka iiraaniga ah ee lagu dilay duqaynta yahuuddu ka geysteen dalka suuriya ayay shabakadu ku sheegtay in lagu magacaabo siciid abyaar laakiin ma sheegin darajadiisa ciidan iyo macluumaad dheeri ah oo la xiriira xilka uu qabtay warbaahinta nidaamka nuseeriyada ayaa maalintii shalay baahisay in ugu yaraan toddobiyo toban ruux ay ku dhinteen duqeymaha ay diyaaradaha yahuuddu ka geysteen gobolka xalab halkaas oo ay sidoo kale ku dhaawacmeen shan iyo toban qof oo kale meelaha ay duqeymaha diyaaradaha yahuuddu beegsadeen waxaa ka mid ah warshad macmal ah oo dhalaalisan naxaasta taasoo ku taalla deegaanka xayaan ee dhaca waqooyi galbeed magaalada xalab ee waqooyiga suuriya toban maalin ka hor ayay ahayd markii sidaan oo kale diyaaradaha yahuudda duqeymo ka geysteen magaalada banyaas ee gobolka dhaardhuus ee xeebaha suuriya halkaasoo ay ku dhimatay gabar yar sidoo kalena ku dhaawacmeen ugu yaraan toban ruux sida ay tebisay warbaahinta nidaamka suuriya sannadihii tegay maamulka yahuudda ayaa boqolaal duqeymo ah oo badankooda loo adeegsaday diyaarado daroonis ah waxay ka fuliyeen dalka suuriya iyagoo tilmaamaya inay qayb ka yihiin dadaalada ay talaabiib ku doonayso inay ku yarayso wujuudka militari ee shiicadu ku leeyihiin dalka suuriya horaantii bishii abriil ee sanadkan ayay yahuudda duqeyn ka geysteen qunsuliyadda iiraan ee magaalada dimashiq ee caasimadda suuriya waxayna ku dileen la taliyaal militari oo shiico ah teheraan ayaana weerarkaasi ka bixisay jawaab u soo jiiday jeesjees badan kadib markii dhowr gantaal oo aanay hadafkoodu xaqiijin ku tuurtay deegaanada filistiin ee ku jira gumaysiga yahuudda
aad buu u mahadsan yahay yaasir warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid lamid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu